waxa oo maanta oo kale oo saddexa december caray nooga dhigan tahay aan u istaagayn oo aan loo qabanayn loo xalfadeyna waxay tahay weerar annagii wax waa baranay wixii aan baranay hanalagu arko maalmahan weyn aan soo bandhiganane inay maalmo dadkii na afar wax baratay banaankii usoo baxeen inay fahamkii weynaadayo wa-aada loo dareemayo intaasoo idilaan anaga ana u sameynaa adiga waxaad tahay macallin naafo ah oo aragga naafo ka ah bal waxaad iga warantaa doorkaada waxbarasho bulshada aada ku dhex leedahay xilligan wallaahi horta waxbarashadu anaada macallaan ahay waxaa kaloo ahay maamul ku-xigeenka iskuolkaan ahay waxaa waxbaraa dad aragga naafada ka ah waxaa waxbaraa dad aragga aan naafo ka ahayn waxaa waxbaraa dad naafo ah waxaa kaloo waxbaraa dad aan naafo ahayn intaba wax wax u barna waxay tahay oo aa bulshada maanta shalay markaan aniga waxbarasho bilaabaye reerkeena ama familkeena qaar ka mida ma aysan ii ogola inaani maanta aan waxbarto laakiin falilaahi alxamdu dadaal dheeriya iyo aniga iyo waalidkeyga iyo iyo qaar ka mida familka laftirkooda aan aniga issoo saaray ayaan kusoo gaaray heerar kala duwanaa waxbarashadii kusoo maray haddii aalay dalka kenya wax kusoo waxbartay jaamacad dalkeena hooyaa ku qaatay waad dareemi kartaa qof naafo ah oo hooyo iyo aabo asagoo waxbarasho dhex u maraysa ku geeriyoodeen waxbarashada macaankeeda u bilownaa meesha maanta soo maraayo maanta markaan ani aan ahay macalin runtii haddana aan wax barayo bulsho kala duwan kuwa aragga naafa ka ah kuwa aragga aan naafa ka ahayn kuwa naafada kuwa aan naafada jirka ahayn markaan wax barayo waxay isiinaysaa fursad weyn inaan naqan karo leadership hogaamiye oo aan bulshadiisa wax u qaban kara ayaan ayaan aaminsanahay waa garta dalmar dalmar markii aada fiiriso muqdisho aad joogtaa macallinaad tahay nin u dhaqdhaqaaqa naafadaad tahay oo activista ah oo aada loo yaqaano iiga waran bulshada markii aada la joogto oo aad soo bandhigto doorka naafadu ay bulshadu ka qaadan karaan dhinaca horumarka iyo aragtida iyo siyaasadda iyo waxyaabahaad la kulanta maxaa ka mid ah
wallaahi so waa dareemi kartaa markaa bulsho lasoo kulanto bulsho qeybo kala duwan waxay ku dhahayaan naafaad tahay adoo kale waxaa ku fiican tahay masaajidka inaa iska gasho waxaa igu yaabka badneed oo runtii qof karta si toos kuuma dhahaayo waxaan aada aan habeen hore aan u leeyahay barnaamish aan ka qayb galay aan waxaa ka soo jeediyey in dalka maanta doorasho inuu aaday naafaduna qeyb ay ka mid naqon karaan inaanan la isliidin naafada laftirkeeda ay wax baratay inay banaanka usoo baxaan waxbart ay soo sharaxaan siyaasadda duur ay ku lahaadaan markaan kommentiyadii aan akrisanayay inaa telefoonkeyga waxaa ku xiran voice overa ku xiran kommentiyadii markaan akrinayay waxaa arkayaa dadku dhahaayo ninkan waa lagu shaqaystay asigoo naafo ayaa lagu shaqaystay naafo waaye maxaa araggaa laadahay maa ilaahay u laabato ilaahay maa baridid su-aasha marka aan isweydiinaya waxay tahay aniga markaan ana halka wadanka aan wax ka leeyahay ama fikrada wadankayga aan wax ku darsanayo macnaheeda miya naafaan ahay gurigeyga ayaa wax ku darsan miya adeero naafadu waxaa laga yahay naafadu jir ahaan waa isu muujin kartaa oo ilaahay aa kaa dhigay haddaa aragga la-dahay haddaa maqalka la-dahay iyo haddii meel aa la-dahay uun ilaaha ayaa kaa dhigay laakiin ilaahay qalbiga mar walbo wax walba ayuu ilaahay kugu beeray inkastoo inkastoo inkastoo hadda laga hadlayo arrimaha hogaanka iyo in naafada door ay ku yeeshaan oo sanadkan halkudhig uu yahay si gaara markii aada fiiriso bulshada naafada ah ee soomaaliyeed ama dadka naafada ah ee soomaaliyeed maxaad fariina u gudbin lahayd oo ku aadan haddii ay noqon lahayd dhinaca horumarka iyo haddii ay noqon lahayd dhinaca ganacsiga maxaad dalmar ahaan ugu yeeri lahayd hadda alxamdulilah sharciyaan leenahay shalay naafanimada haddii xataa nalagu fuquuqaaye nalahaay wax ma baran kartiin bulshada ma kamid noqon kartiin nala dhahay runtii waxaan halkan aan ugu mahad celinayaa sanadkan runtii labada aqal si qurux badan leh sharcigii naafada soo ansixiyeen wasaaradda xuquuqul insaanka hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed iyo guud ahaan cid walba oo kulug lahayd in barnaamijkan sharciga naafada laba mid ayaan ugu baaqi lahaa mid maamul goboleedyada iyo ganacsatada cid walba oo qof kastoo sheegto soomaali sheegto hogaaminimadu annaga waa ka mid naqon karnaa